جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo weeraro kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya qaar ka mid ah dowladaha saliibiyiinta afrikaanta ee ciidamadoodu ay duulaanka ku joogaan soomaaliya ayaa muujiyey diidmadooda ku aadan in dalka la keeno ciidamo masaari ah madaxda dowladaha masar eritereya iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada asmara xilli ay kasii darayso xiisada kala dhexaysa dowladda xabashida itoobiya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga degmooyinka xudur iyo waajid ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaanadahaas munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalinjabisay madarasada alfurqaan ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada baay maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowladdiina u qabtay dadka xoololeyda ah ee ku dhaqan deegaan hoos yimaada degmadahaas
والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan weeraro kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya abuu xasaan ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii xoogaysanaya dagaalada u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka holcaya koonfurta iyo bartamaha dalkan muslimka ee soomaaliya taasi waxay sababtay in cadowga allah ay la kulmaan weeraro kala duwan oo lagu gaarsiiyey khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac barakac iyo inay keeblayowrar ku noqdaan goobaha ay kaga sugan yihiin wilaayaadka dalka ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay ku qayilayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku yaala agaarka buundaweyn ee magaalada beledweyn siday noo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah kuwaas oo qayb ka ah maleeshiyaadka ridada ee dhibaatada ku haya muslimiinta ku nool beledweyn shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee buundada deegaanka bariire isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen isbaare maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay tuulada siinaay ee u dhow deegaanka shalambood rasaasta markii ay bilaabatay ay maleeshiyaadka ridada goobta isaga carareen dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka ridada ee degmada waajid gado ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerar ku qaaday xero askarta kufaarta xabashada itoobiya ay kaga sugan yihiin degmada garbaharrey oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaas howlgallada mujaahidiinta ayaa marba marka ka dambeeya kusii xoogaysanaya goobaha cadowga allah ay kaga sugan yihiin wilaayaadka dalka kuwaas oo cadowga allah lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan mahadsanid abuu xasaan qaar ka mid ah dowladaha saliibiyiinta afrikaanta ee ciidamadoodu ay duulaanka ku joogaan soomaaliya ayaa muujiyey diidmadooda ku aadan in dalka la keeno ciidamo masaari ah marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo sii ambaqaadaya kadib guluf diblomaasiyadeed oo ay qaaday dowladda xabashada itoobiya oo kalena qorshaha xasan guurguurta iyo asiisi ee ah in ciidamo masaare ah la keeno soomaaliya ayaa durbadiiba miradhal u muuqdaa kadib markii ay inta badan saliibiyiinta afrika ee qaybta ka ah isbeysiga atamis ay diidma ka muujiyeen isbeddel lagu sameeyo ciidamada afrikaanta ah ee hadda dalka ku sugan wargeyska the east african ayaa soo daabacay warbixin uu ku lafagurayo sida ay dowladaha saliibiyiinta ee hogaamiyo soo duulayaasha afrikaanta ah ay u diidan yihiin in ciidamo ka socda masar ay cagaha soo dhigaan ciidda soomaaliya khilaafka siyaasadeed ee ka ololsan geeska qaaradda afrika ayaa saameyn xoogan ku reebay howlgalka saliibiga ah ee waxaa loogu yeero midowda afrika uu ka wada soomaaliya waxaana soo baxay diidmo ka imaanayso dowladaha ay ciidamadooda ku soo duuleen soomaaliya warbixintu waxay sheegtay in inta badan madaxda dowladaha afrikaanta ah ay ciidamadooda ku sugan yihiin soomaaliya ay diidan yihiin in ciidamo ka socda masar lagu soo daro howlgalka cusub ee bedeli doona atmisa sidoo kale ururka midooda yurub iyo maraykanka oo bixiya qarashka calooshad u shaqaystayaasha afrikaanta ah ee soomaaliya ku sugan ayaan la dhacsanayn damaca dowladda masar ee ah inay ka mid noqoto ciidamada midooda afrika ee dagaalka shareeca la dirirka ah ka wada soomaaliya ururgaareedka midooda yurub oo ah mid bixiya lacagaha badan ee lagu maalgeliyo soo duulayaasha afrikaanta soomaaliya ayaa war uu soo saaray ku yidhi ma jirto dowlad gaar ah oo midooda yurub uu u dooranayo ka mid ahaanshiyaha howlgalka cusub ee soomaaliya balse waa in ciidamada dowladaha ee ka qayb noqonaya howlgalka boqolkiiba boqol ee xoogga saaraan la dagaalanka al-shabaaba ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay ururka midooda yurub ila diblomaasiyadeed ayaa sheegaya in wax loogu yeero deeqbixiyaasha yurub ay ka walaacsan yihiin in ciidamo masaare ah lagu soo daro howlgalka midooda afrika ee soomaaliya sababa la xidhiira diidmada ka imaanaysa etoobiya dhinaca kale dowladda yuganda oo ka mid ah ciidamada gumeysiga atamisa ayaa markii ugu horreysay caddaysay mowqifkeeda ku aadan ciidamada masaarada ee la filayo inay ka mid noqdaan ciidamada soo duulayaasha soomaaliya gaar ahaan wejiga cusub ee labada kun shan iyo labaatan ee loo baxshay au som maxay masar xilligan u doonaysaa inay ku soo biirto howlgalka halkee ayay jirtay muddadan dheer ayuu yidhi wasiiru dowlaha arrimaha dibadda uganda ukelo riyo mar uu waraysi siinayo koox wariyaal ah wuxuuna caddeeyey inay ka soo horjeedaan tallaabadaasi go-aankan dowladda uganda ka qaadatay ciidamada masar ayaa la filayaa inuu saameyn xoogan ku yeesho damacii masaaradu ku rabtay inay kaga mid noqoto duulaanka soomaaliya maadaama uganda tahay dowlad miisaan ku leh howlgalka gumaysiga atamis ee ka socda soomaaliya mahadsanid marwaan madaxda dowladaha masar eritereya iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada asmara xilli ay kasii darayso xiisada kala dhexaysa dowladda xabashida itoobiya yaasir moxamed ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya xilli xiisada siyaasadeed ee ka taagan gobolka geeska afrika ay sii xoogaysanayso ayay madaxda dowladaha masar eritereya iyo kooxda ridada soomaaliya ku kulmayaan magaalada asmara garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada caasimadda ah ee asmara waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka degay madaxweynaha dowladda ridada ah ee masar murtad cabdifataax asiisi iyo madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud halkaasi oo uu kusoo dhoweeyey keligii taliska lagu magacaabo siyaaso afweerki qoraal uu bartiisa gaarka ah ku daabacay afhayeenka rasmiga ah ee madaxtooyada dowladda ridada masar ayuu ku sheegay in socdaalka asiisi uu maanta ku tegay caasimadda eritereya kadib casuumaad uu ka helay dhigiisa afweerki afhayeenka madaxtooyada ayaa sidoo kale sheegay in ujeedka socdaalka asiisi uu yahay mid diiradda saari doona sidii loo xoojin lahaa xiriirka labadaasi dal xaaladaha gobolka xoojinta xasiloonida iyo xaaladaha kasoo cosboonaada biyaha badda cas sida uu hadalka u dhigay ilawareedyo kala duwan ayaa soo sheegay in saddexda madaxweyne ee eritereya ku kulmaya ay yeelan doonaan wadahadallo ku saabsan sidii ay u samaysan lahaayeen isbaahisi cusub oo goboleed kaasi oo ka dhan ah dowladda xabashida itoobiya kulamada madaxda saddexda dowladood ee asmar ka dhici doona ayaa imaanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay lasoo wariyey in eritereya ay jartay qadkii isgaarsiintii ee u dhexeeyey etoobiya eritereya sidoo kale xukuumadda asmara ayaa lagu eedeeyey inay taageero siinayso t b l f si mar kale uu dhaco dagaal dhex mara maleeshiyada t b l f iyo dowladda xabashida itoobiya mahadsanid yaasir fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga degmooyinka xudur iyo waajid ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qiibiyey deegaanadaas mashruuca kubcinta waa mid ka mid ah mashaariicda horumarineed ee sare loogu qaadayo horumarka dhaqaale ee bulshada gaar ahaan xoolodhaqatada ku nool deegaanada wilaayaadka islaamiga taas oo sanadihii u dambeeyey boqolaal qofood oo danyar ah dhaqaale loogu abuuray wilaayada bakool ayaa sanadkan tobaneeyo qofood ku wareejisay xoolo isugu jira geel iyo ari kuwaas oo loogu talagalay inay dhaqdaan islamarkaana sannadaha soo socda ay noqdaan kuwa bixinaya sakada dhowaan munaasabado ka kala dhacay deegaano hoostaga degmooyinka xudur iyo waajid ayaa boqolaal neef oo geel iyo ari isugu jira loogu wareejiyey dadgaaraya toddoba iyo toban qoys lix ka mid ah qoysaskaasi waxaa la siiyey min shan neef oo geel ah halka kow iyo toban kalena la siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi oo ka warramaya dareenkooda farxadeed magaagiimaan isaqadhir deegankay galaygalaygu dadkii meeli deganaayey beergalahaye masaakiinta meelka haayey eed angliidida hayni ilaahayka maasan mujaahidigaaniin weerti gomariru malantan shanhaneef gaale iyo meeli ilaahayniisii geek farhad farle anu qabna ilaahay mi kuftuwanne ini mujaahidiinta galante kor alweele gaalan ala jibi ya ilaahay kutuugni ayaahay mahad isku lehe dhankii morojaa kubiini ilaahay wiina on siyaadisiin magaagay isaaq ibdowaleere deegankayna dhureeyo mujaahidiintii muslimiinta iyo weertii galantiya kor alih kawaala shagneef gaale zakawaada dhisii horumar isiina deegankan gomore awali isii shantaas neef dad masaakin ewa hayni masaakidiin intinti kora horwalmalna siina ilaahay anka mahasan inti ana dhagaalaysado zakaa zakaada hadii la deeroon ini aneef ringa zaka kugubiyeefada galantiya kor alimasi galantiya kor alimarsi anka doayn gaalana rush irashalasi irshaan maarwaliyare deegaanka warlawi kukoy ilaahay markiyaha iringilisi amaliintiisi ilaahay yon barakaay anin ilaahay inbarakaay ujedniid ilaahay keersi wargomaro sodongi shagnafaliisi anin ilaahay inbarakaay yon galantiyo koralikaweala magaga irimaadi nurole he sharaafu deegaankan kutagna abalo abakan geeka mujaahidiinta hoola isiidi na yaayu kuyolere irinkan dhisiina sodon iyo shagneefu ilaahay anka mahadsanna mujaahidiinta anka mahadsanna mahad ilaahay iskuleh maybuaha ilaahaygiina waahid oo mujaahidiinta allan kaalmay diibang alasi gaalada alla dulaay magaa iidin fiinga leera deegaanka ana kokoyina kiishuule leera mamaanta oo antee laku geegaayo ini ununa qeyb ilaahaynin kotari xusumiinti lahaka qaadena umahad nagaana dunya akhare san naf jiilele isii mujaahidiintini ilaahay heer waafijiya waalhun gaalada lijiba waalhun allako waba deegaankan kuqoy makiine lere sagidin hasan sangishu lere yogoyowna mailanesi lanki sodon shangneef iringalasi lanki kaleena shangnaf gaalelasi markan ilaahayn kama hasan gaaladana lijibi muslimiintan ilaahay madajo korkaweele lanki muslimiinta e hagaad ilaahay barakhaay lanki lahakugaadin ilaahay hoolayin barakhaay laandheera kaweelni hegi hegaaba ilaahay muslimiinta waraabi megan alle mahasantin mahasantin hata koolkoolko shangneefliisaya ilaahayinka mahasan hata ada walayinkurooga dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale munaasabad ka dhacday degmada rabdhuure loogu wareejiyey xoolo isugu jira geel iyo ari qoysas gaarayaa ilaa lix qoys waxaana wadarta guud ee dadka ka faa'iidaystay mashruuca kubcinta ay gaarayaan saddex iyo labaatan qoys munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalanjabisay madarasada alfurqaan ayaa ka dhacday degmada buula fulaay ee wilaayada baay abu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey waxaa lagu qabtay howlka xafladaha usaama degmada buula fullaay ee xarunta maamulka wilaayada islaamiga ee baay waxaa goobjoogaha mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee baay xubne ka socday maamulka islaamiga degmada buula fullaay ugaasyo nuqabo waalidiin ganacsato iyo mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta heer xarako heer wilaayo iyo heer degmo intaba ujeeddada munaasabadda ayaa ahayd abaalmarin iyo sagoontin loo sameynaya arday ka qalinjabisay madarasada alfurqaan oo ka mid a madaarista nidaamiga ah ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee baay ardaydan munaasabadda loo qabtay oo gaaraya ku dhowaad siddeetan arday ayaa isugu jiray gabdho iyo wiilal waxaana ay si gaara kaga qalinjibiyeen qismiga rawdatul atfaal oo ay dhigtaan carruurta yaryar waxaana xusid mudan in carruurta qaar ka mid ay ahaayeen carruur aad u daayar allaha barakeeye maamulaha madarasada alfurqaan oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada ardayda qalinjibisay iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen hadda waxaan u fidhinaa qalinjibinta ardaydii markaa rawdooda soo qalinjibiyey waxay soo dhamaysteen ardayda marxaladda alqira'a walkitaaba iyo marxaladda tamhiidka labadaas marxalad ayay soo dhamaysteen ardayda maanta halkaan noo fadhiya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala inuu noo soo celceliyo xafladooyin ceenkan oo kale ah ardayda marka tiradooda guud ahaan inta maanta qalinjibinaysa waa toddobaatan iyo toddoba arday sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abu muslim oo ka mid ahaa culummadii madasha ka hadashay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha indhihiisa uu ku arkay ilmahan oo ahaa kuwo aan waxba akhriyi karin shubhum ummi ama ummiyiinba ahaa alqiraa'atu walkitaaba looga bilaabayey iyo duruusta ay qaateen waxaad moodaa asaaskii in wax badan laga soo dhisay oo afar qodob oo muhiim ah ayaa meesha ka baxay kow ay ka mid tahay alqiraa'atu walkitaaba oo farti ah waana mawduucii ilmaha meesha loo geeyey kow waxaa ku xigay qur'aankii in la xifdisiinayay oyna xifdiyeen oo halkan ka akhriyeen waxaa ka mid oo aada ii soo jiitay musxafka qur'aanka markay soo gelayeen ma aynan akhriyi karin maantana haddii musxafka qur-aanka hortooda lasoo dhigo way akhrin karaan qaar ka mida ardayda ayaa dhankooda soo bandhigay qayb ka mida waxyaabihii ay barteen oo ay ka mid ahayd khudbad ku baxaysay luuqadda carabiga oo goobta uu ka akhriyay mid ka mida ardayda qalinjibisay yasurunaa naxnu alabatu rawdati ladfaal في مدرسة الفرقان أن نقدم إليكم كلمة شكر وتقدير وذلك انطلاقا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل من لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن هذا المنطلق وبعد حمد الله سبحانه وتعالى نتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من له فضل علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي العزيزة لنتعرف عليك من أنت أنا أنسة بنت آدم طالبة تدرس في مدرسة الفرقان الأساسية قسم الروضة وأنت أنا أيضا طالبة تدرس نفس مدرستك وخاصة قسم تحفيظ القرآن الكريم والتعليم الأساسي dhammaan ardayda ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin iyadoona si gaara loo xusay ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaanaad laga qaaday ardayda ardayga ugu horeeya waxaa waaye caaisha cabdullaahi cusmaan waayahay ardayada ku xigta waxaa waaye xabiiba sheekh maxamed xasan aamina sheekh maxamed xasan waxaa sidoo kale abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyey maamulaha madarasada alfurqaan iyo qaar ka mida macallimiintii wax soo baray ardayda qalin bedelatay marka ugu horeysa waxaan ugu wacayn hadduu ilaa yidhaahdo alistaad macallim yuusuf falyatafadal jaa'isadiisu waa taabacda ku jirta iyo jaa'iso kale oo lacageed macalinka ku xigo waa macallim maxamed mukhtaar macalinka ku xigo ayna guddoonsiinayna waa mudiirka oo ah macallin khaalid ibraahim aadam xafladan ayaa ku soo dhammaatay jawi heer sare ah iyadoona ardayda hadda qalinjabisay ay u gudbi doonaan hadduu aan la idmo marxalado kale oo cusub sida ay sheegeen mas-uuliyiinta iyo maamulka sare ee madarasada alfurqaan mahadsanid abu xasaan ugu dambeyntii maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina u qabtay dadka xoololeyda ah ee ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas nuur cali warsame abushayba ayaa warbixintaasi inoo eegaya أركان الإيمان ستة لح أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالغدر غيره وشره من الله تعالى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله dad rag iyo dumar isugu jira oo kor u dhaafaya lixdan ruux ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo lagu qabtay deegaanka maragaduud oo hoos yimaada degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud balse kaabiga ku haya deegaanka xagarey duruusta oo ay bixinayeen culimo u carbisan qaabka quman ee dadka diinta loo gaarsiiyo ayaa dadkaasi siiyey duruus muhiim ah oo wax badan laga faa'iiday markii la gaaray munaasabadii afmeerka dowrada ayaa qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay waxay goobta ka sheegeen sida ay dowradani uga faa'iidaysteen iyagoo dalbaday in duuraad kale oo caynkan oo kale ah loo qabto alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh meeshaan la yidhaahdo maragaduud suuqaanyo keenay ee aan ku barannay towxiidka macnihiisa iyo sharuuddiisa dhammaanteed walaayada islaamka noo keentay inaan towxiidka baranno oo ah furuhii jinnada miftaaxii jinnada oo qof kasta oo muslima laga rabo meeshaasaa ilaahay subxaana watacaala haynalkaga saxay halkaasaan waxaan leenahay qof kasta oo muslima towxiidka iyo macnihiisa iyo ha iska saxdo annakana ilaahay baa noo suurtogeliyey in culummadu naga saxdo alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin aan leenahay muslimka dhanna waxaan ugu boorina towxiidka iyo macnihiisa in layska soxo oo qof kastoo muslimo ay towxiidka macnihiisa iyo laftigiisa barato alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay ayaa ku mahadsan sukaanyo keenay meeshaan waxaan qaadannay dowro socotay toban maalmood dowladaasaan ku qaadannay meel baadiye ah deegaanka xagarey degmada xiindheer hoos tagta oo layidhaha maragaduud waxaan qaadannay kitaab la yidhaahdo atarbiyat alislaamiya caqiido fiqi siiro adkaar xijaab marad shantaas noqdo ka hadlaaya ilaahay ayaa noo suurtageliyey waxyaabahan ku qaadanana waxaa ka mid ah maraatibudiina ka mida maraatibudiina alaaa arkaanu lislaam khamsatun shan shahaadat an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedu rasuulullah wa iqaamu salaah wa iitaau sakaah wa soomu ramadaan wa xajulbeyt in istadac ileyh sabiila howlahaas badanaan qaadannay kitaabkaas towxiidka oo shuruuddiisa iyo maaragta arkaantiisa iyo nawaaqidu islaamkiisa intaasoo dhanba leh ilaahayaa noo suurtogeliyey wilaayada ku mahadsan ilaahay baa mahad iskale marka koowaadna kulmiyey muraadkanaga noo soo dhammeeyey meeshaas layidhaa margaduud aan ku barannay culummadii noo dhabar adeegta qubaha iyo qorxaninkalenala joogtay waa u mahad celinaynaa gaar ahaan waaligeena macalin liibaan ilaahay ha xiftiyo arkaanu islaamaan ku barannay arkaanu iimaanaan ku barannay ilaahay baa ku mahadsan waxaan codsanaynaa ina loo soo celceliyo dowladda noocaana aad iyo aad maxaa yeelay aqrey adduuntaan u baahnayn weeye oo noloshannada adduunnimada aqra ku jirta walaayada waxaan ka codsanaynaa ina loo soo celceliyo waxay qayb ka ahayd dowladani diiniga ah dowladaad silsilada ah oo waayadanba loo qabanayey dadka xoolaleyda ee ku dhaqanaa deegaanada fogfog ee wilaayada islaamiga galguduud gaar ahaan deegaanada beesha maxamuud hiraab ay degto guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu